waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bariis wax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay jimco wanaagsan ramadaan mubaarak meel kasta aad joogtaan dhegeystayaal hogaanka star maanta oo kale arrimaha dalka ayaan dhegeystayaal ku qaada dhignaa waxaana markaasi diiradda ku saaraynaa waxaa shalay markaasi madaxweynaha dalka william ruuto uu sheegay in madaxda mucaaradku laga doonaya in ay ay raacaan qeybta dhanka baarlamaaniga ah ama haddii kale ay sugaan doorashada hase ahaatee madaxa ama madaxda mucaaradku ayaa iyagana waxay soo saareen toddoba xubnood oo markaasi uga mid noqon doona wadahadallada iyagoona ugu baaqay madaxweynaha dalka in uu hagaajiyo markaasi meel wanaagsan oo lagu wada hadli karaha ama in uu tuso mucaaradku in ay ka tahay niyad wanaag wadahadalka uu sheegay in la wada hadlayo sidoo kale maada karuwa ayaa beenisay hadallo dhowaan la isla dhex marayay oo sheegayay in mucaaradku ay doonayaan in dowladda markaasi la kala qaybsado sidii xilligii moi kibaki oo markaasi nusumukati hase ahaatee maada karuwa waxa ay carabka ku dhufatay hadalka kasoo yeray mucaaradka oo ah in markaasi qaab sidii labada kun sideedii oo kale loo wada hadlo micnaheedu aysan ahayn ayay tiri in markaasi mucaaradku ay doonayaan in dowladdu ay qayb ka noqdaan taasi beddelkeedu waxa ay sheegtay in micnaheedu ay tahay in markaasi dad ka madax bannaan baarlamaanka oo khubaro ah ay qayb ka noqdaan wadahadallada ayay tiri laakiin micnuhu ma aha in annagu aanu doonayno in dowladdu aan kala qaybsanno waa sida ay hadalka u dhigta oo keliya waxay sheegtay in markaasi la helo waxyaabo badan oo lagu kalsoonaan karo oo aan keliya baarlamaanka ama xildhibaanada keli lagu koobine laakiin khubaro kale oo baarlamaanka ka madax bannaan ay qayb ka noqdaan waa sida mucaaradku ay dalbaneen hore ay waxay u sheegeen in haddii dowladdu ay markaasi wadahadalladan micno u yeeli wayso oo ay noqdaan kuwo miro dhal ah in markaasi ay dib ugu noqon doonaan dibadbaxyada ay dib u soo celin doonaan si kastoy ahaate shalay ay soo saareen mucaaradku toddoba xubnood oo uga mid noqon doona taasoo ay ku sheegeen mucaaradku inay ka go-an tahay waa sida iyaga hadalka u dhigeyna inay ka go-an tahay in wadahadalladu ay markaasi noqdaan kuwo miro dhal ah oo waxyaabaha la doonayana markaasi meesha laga saaro mucaaradku waxa ay sheegeen in waxyaabaha laga wada hadlaya aysan ahayn wax ilaa labada kun waa toddobaiyo labaatanka markaasi qeyb ka ah oo waxay sheegeen waxaa laga hadlayo un inay yihiin in isbeddel la sameeyo isbeddeladaasina ay ka mid yihiin maciishada sareyso oo hoos loo dhiga saafarka oo la fura oo laga wada hadli doono qorista saraakiisha i b c oo markaasi iyadana dib loo eegi doono oo guddi uu madaxweynaha soo magacaabay baarlamaanka labadiisa aqalna ay ansixiyeen ayaa hadda ku howlan inuu markaasi soo qoro hase ahaatee taasi ayaa hadda toddobada xubnood mucaaradka iyo dhanka dowladda xubno ka socda ay markaasi ka fariisan doonaan kadibna ay ka wada hadli doonaan qaabka loo qorayo in dib loo soo celinayo iyo waxyaabahaas oo dhan hase ahaatee mucaaradka ugu dambeyn shalay ayuu soo saaray toddobadiisa xubnood waxa ayna toddobada xubnood oo ay soo saareen ay ugu baaqeen in markaasi ay u noqdaan daacad mucaaradka oo waxyaabaha loo xil saartay oo loo dirsada ay ka daacad ka noqdaan oo markaasi si daacadda ay u matalaan mucaaradka oo ayna noqonin kuwo markaasi laaluush lagu dayo oo waxaanan wanaagsanin halkaasi laga soo saara amaba iyaga la iibsada sida uu sheegay kalonzo musyoka oo ah markaasi madaxda ugu sarreysa ee isbaahisiga azmiyo haddii aan soo qabto qadarada adeega barnaamijka dadka khiyaameeya shacabka ayaa la yimaadaa habab cusub oo ay dadka kenyaanka maalin walba ku dhibaateeyaan moobeelada kenya waxa ay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa keydkooda ku wataa telefoonada qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeenta moobeelka halka tuugadu ay doonaan inay lacagtan xadaan dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigaan bangi safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dowladda macallimiinta maamulayaasha iyo wixii la mid a safaricom ayaa dhegaysta had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay kaa caawiso dhibaatooyinkan la xidhiira dadka shacabka khiyaameeya haddaba nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyey warbixinada dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusboonaysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba cidda kula hadlayso hubso wax waliba aad samaynayso lana xidhiira lacag iyo wixii la mid a safaricom waxay ku leedahay wax walba oo lacag la xidhiira iska hubso ka hor inta aadan ku dhaqaaqin samayntiisa ilaa inay dhegaystay ma og tahay in hubsiina hal la siisto haddaadan aqoon u lahaynna weydii dadka kaa aqoon roon haddaba waa kan waxyaabaha khaldami karo haddii qad si been abuur ah loogu diiwaangeliyo macluumaadkaaga waxay dadkani ku qaadan karaan adeegyada ay bixiso safaricom sida fuliza mshuari iyo wixii la mid a iyo sidoo kale adeegyada kale ee dhanka markaasi internetka oo ay ka mid tahay in lacaga amaha ay ku qaadaan kadibna adiga markaasi lagu qabsado haddaba dhegaystow dhagaha fur waxaan rabnaa inaan ka horraysiinno iyaga oo macluumaadkan dhan aan gacanta kuu gelinno marka hore ku xisaabtan oo ogsoonow oo maanka ku hay in safaricom aysan marnabo ku weydiinaynin macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed oo keliya waxay kaala soo xiriirtaa dhegayste ama ay safaricom kala soo xiriiraysaa macaamiisheeda nambarka rasmiga ah ee eber toddoba labo labo eber eber eber eber eber eber dhegeysto ogsoonow nambar kasta oo kale oo sheegaya ama iska dhigaya inuu kaa soo wacay safaricom waa been abuur maxaa yeelay maanka ku hay oo ku xisaabtan in safaricom xitaa haddii ay dhacdo inay ku soo wacdo aysan ku weydiinaynin marnabo macluumaadkaaga sidoo kale dhegeyste inaad ka warbixiso wixii faragelin ah ee khadka siimkaaga ama xatooyada macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed waxaad wici kartaa dhegeyste one hundred ama two hundred ayaad wacaysaa amaba farin qoraal ayaad markaasi ku diraysaa saddex saddex saddex si aad gargaar u hesho safaricom waxay ku leedahay dhegeystow ha noqonin qof la khiyaameeyo oo taxadar lahaw adeega kale ee barnaamijka haddii aan soo qabto xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan kuwa afur k f c jumooyinka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dhegeyste dadka afurka jaamka ku jiro ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaad joogta ayay k f c kuugu keeni k f c dhegeystow mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabtay waddadaadoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonayso inaad ka farxiso dalbo k f c jumooyinka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga fuqi karin k f c jumooyinka markaad dalbato waxaad helaysaa dhegaysta toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso lacag dhan kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumooyinka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c slii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo k f c hallingam k f c digaagteeda aadka u macan waxaa lagugu keeni albeebka gurigaaga iyo goobtaada shaqo ee aad joogto dhegayste maxaad sugaysaa dalabkaaga dhiibo adigoo wacayo eber toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama tag laanta k f c ee kugu dhow dhegayste si markaasi aad uga qayb qaadato oo aad u hesho adeegyada iyo sidoo kale digaaga aadka u macaan ee k f c oo haddii mar aad dhadhamisa mar walba aad markaasi raadin doonto dhegayste dhegayste ma la socotaa in geeska afrika ay la daaladhacayso abaartii ugu darneyd muddo afartan sano ah waana tii ugu darneyd abid abaartu ayaa waxa ay saamaysay malaayiin shacab ah oo ku nool gudaha dalkani kenya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya qaar baa noloshoodii ku waayey abaarta qaar bay ka baabiisay waxyaabihii yara ay haysteen abaartu waxay sidoo kale saameyn u geysatay qoysas marka hore dan yara oo iyagu markoodii hore waxay haysteen iska yara kuwaasoo aanan helin biyo cunto iyo sidoo kale xitaa caafimaad hay-adda unetyer waa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga taasi oo ku sugan geeska afrika sidoo kalena goob walbo abaar ku jirta ku sugan waxa ayna dadkaasi siinaysaa waxyaabaha ay caawimaadka ay u baahan yihiin balse unetyer dhegayste adiga ayay maanta caawimaadkaaga baahan tahay xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxay unetyer kaa codsanaysaa inaad dadkan ugu deeqdo waa dadkan danta yar waxyaabaha waa wixii aad awoodo gaar ahaana dhibcahaaga bonga point dhegeysta ma la socota dadka abaartu ay saamaysay inaad ugu deeqi karto dhibcaha bonga pointka ee telefoonka kuga buuxa haddaba dhegeyste unetyer waxay ku leedahay ka qayb noqo oo dhibcahaaga nagu caabi maadaama unetyer ay la gashay safaricom oo markaasi dadku ay dhibcaha bonga pointka ugu deeqi karaan si unetyrna ay dhibcahaasi ugu adeegsato qaab lacag ah oo ay u gaarsiiso dadka abaartu ay saamaysay ee ku nool gudaha dalka dibaddiisa etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya oo ay abaartu aad ugu daran tahay sidoo kale dhegeysta uniter waxay ku leedahay embesa ayaad qayb kaga noqon kartaa macnaha wixii yar kugu jira ee aad awoodo iyadana qaab embesa waad noogu caawin kartaa ayay ku leedahay haddaba dhegeystow dadkan caawi walaalaha ah waa gabdhaha waa hooyada waa aabbaha waa walaalka waa walaasha oo kale dhegeyste haddaba haddii aad doonayso in dhibcahaaga bonga pointka aad ku caawiso waxaad dhegaysta garaacaysa xidig hal labo lix afar gees kadib waxaad dooranaysaa dhegayste lipan abonga point kadibna waxaad ka sii dooranaysaa paybill kadibna waxaad gelinaysaa business number business numberkana waa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed mar kalean kugu celiya dhegayste haddii aad doonayso inaad lacag bixiso ama dhibcahaaga bonga pointska aad ugu deeqdo waxaad dhegaysta ku dhufanaysaa marka hore star one twenty six hash kadibna lipan bonga points ee dooranaysa kadib waxaad dooranaysaa paybill kadibna waxaad dooranaysaa business number kadibna waxaad dooranaysaa business numberka waxaad gelinaysaa dhegayste soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed account number ayaa kuu soo baxaysaa waxaad gelinaysaa star f m kadibna cadadka ee dhibcahaaga bonga pointka ayaad gelinaysaa kadibna waxaad gelinaysaa nambar sireedkaaga ama piinkaada ayaad gelinaysaa sidaas ayaad dhibcahaaga bonga pointka ugu deeqda haddii aad rabto inaad empesa dirtana waxaad tegaysaa empesa paybill kadibna waxaad gelinaysaa soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed waa meesha business numberke account numberna star f m ayaad gelinaysaa lacagta ayaad gelinaysaa kadibna nambar sireedkaada sidaas ayaad markaasi qayb oga noqotay fadlan xilligan adag ee lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan caawi dadka ay abaartu saamaysay dhegaysta abaarta waxay dadkan ka baabi'isay hooyo aabbo walaal qaar bay wixii yaraa ay haysteen ka baabi'isay alla ayaa wax badbaadin kare dhegaysta maanta gacantaada ku badbaadi adigoo kaga qayb qaadanaya dhibcahaaga bonga point adeega kale ee barnaamijka qaybta ka ah haddii aan soo qabto shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa xilli walba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinta ka dambeysa u soo saartaa waxyaabo aad u wanaagsan shirkadda safaricom ayaa macaamiisheeda xitaa garab siisaa xilliyada aadka u adag dhegaystay shirkaddu waxay ku leedahay adeega tunukiwa ka faa'iidayso oo dhaqan ha kuu noqoto inaad mar walba marka aad koobkaaga qaxwada qac ka siiso canjeeradii iyo macsaradiina dhab isku siiso waxay ku leedahay safaricom soo qabso telefoonkaaga oo garaac xidig afar afar afar afar gees adigaaba u riyaaqi doonee waxyaabaha halkaasi kuu yeela oo ay safaricom kugu talagashay adiga dhegeyste dhegeyste maxaad sugaysaa dambeeye ma gaaro doqoni calaf ma leh maantaba garaac xidig afar afar afar afar gees ama booqo applicationka my safaricom app iminka soo qabso teleefoonkaaga dhegeysta oo ka faa'iideyso waxa ay shirkaddu kugu talagashay ee tunikiwa oo halkaasi kuu yeelo markaad garaacdo dhegeysta waxaad kadib ku dhufanaysaa minute deals waxaadna helaysaa labaatan daqiiqo ayaa waxaad ku helaysaa labaatan shilin ilaa saqdi dhexe konton daqiiqo ayaa waxaad ku helaysaa konton shilin ilaa saqdi dhexe waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeysta inaad iibsan karto one g b oo aad ku helaysa labaatan shilin oo keliya safaricom waxay ku leedahay ka qayb qaado waxayna kuu soconaysaa ilaa iyo hal saac ogsoonow dhegeysta daqiiqadahaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadahan dhegeysto waxaa la xisaabiyaa islamarka aad iibsato ha hilmaamin oo la janqaad dhegeysta marka aad iibsato daqiiqadahan ma og tahay dhegeysta in bulshada soomaalidu ay yihiin kuwo hadla inta badan waana bulsho ay waxqoridii ku yar tahay marka dhegaysta shirkadda safaricom ayaa fursaddan ku siinaysaa oo ku leedahay ka faa'iidayso tusaale haddii aan ku siiya dhegaysta reerkii xoolaha ee la joogeen ee baadiyaha ayaa doonaysaa inaad kala sheekaysato marka aayarku iibso dhegaysta tunikiwa maxaa yeelay kaarka markaad ku shubato u bedelo tunikiwa oo sariifa dhegaysta waad la hadlaysaa ilaa saqda dhexe haddii aad rabto oo sida aad subaxii u bilowda wicitaanka ilaa saqda dhexe ayaad wadaysaaba dhegaysta safaricom waxay ku leedahay maxaa ku geliyey mashquulka oo aad uga faa'iidaysan leedahay adeega tunukiba waxay ku leedahay adeega tunukiba dhaqan ha kuu noqdo subaxii markuu waaga kuu bariya iibso tunukiba dhegaysta ilaa saqda dhexe ayuu kuugu jiraya kadib subaxi kale haddana waad iibsanaysaa waxaaba intaas kuusii dheer dhegaystay in aad markaasi iibsan karto labaatan shilin keliya aad iibsan karto konton aad iibsan karto dhegaysta maantaba ku biir adeega soomaalidu waa bulsho afka waxay isugu gudbisa marka loo barbardhigo qoraalka oo waxaanu jecelnahay inaan meel isugu nimaanno ama telefoon ku wada hadalno wakhti badanna la sheekaysto oo la qoslo dhegeysta safaricom ayaa dhegeystay fursadaasi ku siisay oo waxay ku leedahay subaxii waaga haddii uu kuu bariyo garaac xidig afar afar afar afar gees si aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaasi kugu hayso dhegeysta dhaqan ha kuu noqoto mar walba waaga haddii uu kuu bariyo keliya telefoonkaaga soo qaado inta aadan la hadlin asxaabta ehelada oo aad waabariisiinin waxaad samaynaysaa dhegeysta telefoonka ayaad soo qaadaysaa kadibna waxaad garaacaysaa xidig afar afar afar afar gees si aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaasi kugu talagashay adiga sidaasi darteed dhegeysta ka faa'iidayso adeega tunukiba maxaa ku geliyey kaarkii ayaa iga dhammaaday mashquulkii ciddii lama hadli karo dadkii baadiyaha xoolaha kama waraysan karo waxaasoo dhan dhegeyste adigoo tunukiba haysata haddii haddana xoolihii baadiyi kuu jira aad ka warqaadi karin dhegeyste waa markaasi nasiib darro ee maantaba iibso tunukiba mar kasta oo waagu uu kuu baryo subaxii salaada subax markaad tukata dhegeysta oo masaajidka aad ka imaado kitaab qur-aanna soo akhrisato cidda ku soo noqoto telefoonka soo qaado safaaricom waxay ku leedahay ka faa'iidaysa dhegeysta oo iibso tunukiba si aad markaasi uga waraysato xaaladaha reerkii reerkaada ee kala meelka degan xoolihii baadiyaha ee beertaadii dadkii ariga ku raacay kuwii markaasi dukaanka iyo ganacsiga waxaasoo dhan dhegeysta waxaad ku waraysan kartaa oo keliya tunikiba ee maantaba iibso dhegeysta tunikiba oo dhaqan ha kuu noqoto ayay shirkaddu safaricom ku leedahay intaas ayaan ku dhaafaynaa dhegeystayaal adeega ee tunikiba iyo sidoo kale adeegyada kale ee barnaamijka qaybta ka ah waxaan dhegeystayaal barnaamijka diiradda ku saarayna isbaayisiga azmiyo ayaa waxa uu soo saaray toddoba xubnood oo uga mid noqon doono wadahadallada ee la qorshiyey iyagoona la dardaarmay toddobadaas xubnood sidoo kale isbaayisiga azmiyo waxa uu iska fogeeyey ee markaasi uuna waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal la faafiyo baraha bulshada oo lagu sheegay in isbaysigu uu doonayo in dowladda ay kala qaybsadaan waxaana imaada karuwa oo ah ku-xigeenka amaba qofka ugu sarreeya qofka ku xiga oo iyadoo ah ayaa dhanka azmiyo ayaan ka hadlaya waxa ay sheegtay in markaasi isbaysigooda uusan marnaba raalli ku ahayn sidoo kalena uusan dani ka lahayn in markaasi amaba damac kaga jirin inay qayb ka noqdaan dowladda laakiin keliya hadalka sida loo qaatay aynan ula jeedine ay ula jeedaan in sidii waagaasi oo kale dad maadaama waagaasi dad madax bannaan oo khubaro ah oo markaasi aan hal meel keliya ahayn ay qayb ka ahaayeen wadahadallada haddana sidaasi oo kale ayay doonayeen oo waxay leeyihiin waa in la ballaariyaa oo baarlamaanka aan lagu koobine xitaa siyaasiyiinta kale oo isbaaysiga iyo kuwa xitaa kuwa dhanka kenya kuwanza oo iyagana aanan xildhibaano ahayn oo aanan xilalka haynin inay qayb ka noqdaan taasi ayaan doonaynaa ayay sheegtay maada karuwa waxayna gaashaanka u dururtay hadalka ah inay doonayaan in dowladdu ay qayb ka noqdaan sidoo kale madaxweynaha ayaa isagu waxa uu sheegay in mucaaradku ay ku kalsoonaadaan dhanka baarlamaaniga haddii kalena ay markaasi sugaan doorashada labada kun toddoba iyo labaatanka taasi oo ay siyaasiyiinta mucaaradka ay ugu baaqeen madaxweynaha in markaasi uu hagaajiyo gogol lagu kalsoonaan kara oo lagu wada hadli kara maadaama ay sheegeen in hadallada qaar ee siyaasiyiinta ee xisbigiisa ka tirsan amaba isbaysigiisa ka tirsan ee kasoo yeerahay ay wax u dhimi karaan wadahadallada iyo dadaalka loogu jiro markaasi in wax laga qabto xaaladaha dalka uu ku jiro waa sida ay hadalka u dhigeen fikirkiinana waa muhiim dhegeyste markaan isku soo noqonno dhegeystayaasha ayaan markaasi fursad u siin doonaa inay nala wadaagaan aragtiyadooda ku aadan in isbaysiga azmiya uu soo xulo toddobadii xubnood oo uga mid noqon lahaa amaba toddoba qof oo uu soo saaray oo uu ku sheegay in ay ku matali doonaan wadahadallada qaybta dhanka baarlamaanka ay ku matali doonaan iyo sidoo kale inay gaashaanka u daruureen in ay xitaa wax damaca uusan kaga jirin ka mid noqoshada dowladda sida ay iyagu hadalka u dhigeen mucaaradka oo soo saaray toddoba xubnood oo qayb uga noqon doono wadahadallada ee ku aadan dhanka baarlamaanka toddobadaasi waxa ay ka tirsan yihiin baarlamaanka gaar ahaana labadiisa aqal senetka iyo sidoo kale aqalka shacabka toddobadaasi ayaa waxa ay mucaaradka soo saareen ama soo xusheen ayaa kale ah senatarka ismaamulka narok ledama olekina senatarka ismaamulka nairobi edwin sifuna xildhibaanka waqooyiga ee deegaanka suba north mili odhiambo iyo sidoo kale enok wambua oo ah senatarka ismaamulka kituyi amina mnyanzi oo iyaduna ah xildhibaanada deegaanka malindi david posing oo isna ah mudanaha koonfurta ee pokot iyo sidoo kale xildhibaanka deegaanka raarieda sidoo kalena ah qareen sare xildhibaan otienda amolo mucaaradku waxa ay markaasi sheegeen in guddiga iskudhafka ah uu baarlamaanka warbixin u gudbin doono soddon cisho gudahood sidoo kale hore wuxuu raila odinga uu wacad ugu maray in haddii wadahadallada ay noqdaan kuwo aan miro dhal lahayn ay markaasi dib u bilaawayaan dibadbaxyada dhankeeda maada karuwa ayaa waxa ay sheegtay in ay mucaaradku xiiseynaynin ama xiise u qabin in dowladdu ay qayb ka noqdaan laakiin waxa ay sheegtay in ujeeddada ay ku sheegeen ay ahayd in markaasi sidii labada kun sideeddii oo kale wadahadalkaasi la yeesho ayay ku sheegtay inay ula jeedaan xilligaasi wadahadalka waxaa ku jira dad ka madax bannaan baarlamaanka oo keliya iyo sidoo kale khubra marka waxa ay sheegtay in loo baahan yahay gogoshii in la weyneeyo khubro badanna ay qayb ka noqda laakiin iyagu ay danaynaynin wakhtigan la joogo inay dowladdu ay qayb ka noqdaan sidee u aragtaa hadalka kasoo yidhi mucaaradka ay ku aadan inaysan diyaar u ahayn oona ay danaynaynin in markaasi dowladdu ay qayb ka noqdaan dhankooda madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ugu baaqay mucaaradka in ay markaasi ku kalsoonaadaan wadahadallada baarlamaanka ama haddii kale ay sugaan doorashada labada kun toddoba iyo labaatanka waa sida uu hadalka u dhigay shalay madaxweyne william ruuto aan soo qabta inta aanan fursadda siinin dhegeystayaasha ee adeegyada barnaamijka qaybta ka ah dhegeyste dadka khiyaamee shacabka maalin kasta waxay la yimaadaan habab cusub oo ay kugu dhibaateynayaan adiga mobeelada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar kaydkooda ayay telefoonka kaydkiisa ay lacagaha ku wataan qaar baa iska diiwaangeliyay bangiyeynta mobilka halka tuugadu ay doonaan inay lacagtan xadaan dadkan waxay ku takhasuseen inay iska dhigaan bangi oo intay ku soo wacaan ay isaga kaa dhigi karaan bangi waxay isaga kaa dhigi karaan shirkadda safaricom waxay isaga kaa dhigi karaan dad shaqo aad ka dalbatay waxay isaga kaa dhigi karaan saraakiisha dowladda waxay isaga kaa dhigi karaan maamulayaasha iyo wixii la mid ah haddaba fiijignaw dhegeysta safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab istaagan oo garab buuxa siisaa oo doonaysa inay adiga kaa caawiso dhibaatooyinka la xidhiira dadkan shacabka khiyaameeya ama dadkan ku khiyaameynaya haddaba ma ogtahay dhegeysta in nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyey warbixinada dadkaasi la habeeyey oona la cusboonaysiiyey iska ilaali dhegeystow dadkan oo xaqiiji mar walba cidda kula hadlayso hubso wax waliba aad samaynayso lana xidhiira lacag iyo wixii la mid a dhegeysta ileenay hubsiina halbaa la siistaa haddaadan aqoon u lahaynna weydii dadka kaa aqoon roon adiga haddaba dhegeyste maxaa dhici karaa haddii dadkan ay markaasi khad si been abuur ah loogu diiwaangeliy ama ay ugu diiwaangeliyaan macluumaadkaaga haddaba haddii dadkan ay si been abuur ah macluumaadkaaga ama kibandhahaaga aylan ugu diiwaangashadaan intay kibandhadaada kaa xadaan waxaa dhici kara dhegeysta inay ku qaadaan adeegyada safaricom ay bixisay sida fuliza m shuari iyo wixii lamid ah ama adeegyada kale ee shirkadaha markaasi kale ay bixiyaan ee online-ka ah ayaa laga yaabaa inay lacaga amaaha ka qaadaan kadibna adiga lagu qabsado dhegeysta oo lacagahaasi adiga lagu weydiisto waxay sidoo kale dadkan markaasi samayn karaan dhegeysta inay leenkaaga kaa jibsadaan oo sidoo kale oo adiga uu leenka ku shaqeynayo lagaa xira kadibna ayaga ay maamushaan oo wixii lacaga ku jira ay kala baxaan qaabo badan ayay adeegsadaan oo keliya ma aha inay ku soo wacaan way ku soo wacaayiin safaricom ay isaga kaa dhigi karaan smsay kuu soo qorayin macalimiin iyo wiilkaada isaga kaa dhigi karaan waxaa laga yaabaa inay ku dhahaan dad shaqo aad ka sugaysa isaga kaa dhigi karaan saraakiil dowlada isaga kaa dhigi karaan qaabab kala duwan ayay kugu dhacayin xitaa waxay isaga dhigaysa iska dhigi karaan inay macluumaadkaaga xadaan oo leenkaaga ay jabsadaan ay samayn karaan waxaa kaloo ay samayn karaan in leen kale ay ku furaan kibaandhadaada kadibna ay deyman ku qaadaan waxyaabahaas oo dhan ay samayn karaan marka safaricom waxay ku leedahay waxaasi oo dhan haddii aad aragto dhegeystaha welwelin ee dadkaasi soo qaad nambarka sidaasi kan ku soo wacay kan sms-ka tuugnimada kuu soo diray kan intuu ku soo wacay safaricom isaga kaa dhigay markuu ku soo wacaba markiiba nambarkiisaad qabanaysaa waxaad ku diraysaa saddex saddex ayaad nambarkaasi u diraysaa saddex saddex markaad u dirta safaricom tallaaba ay ka qaada dhegeysta macluumaadka safaricom dhegeysta ogow nambarka keliya ay kaa soo wici waa eber toddobo labo labo eber eber eber eber eber eber safaricom dhegeysta meel kale kaama soo wicaysa nambarkaasay kaa soo wici mana dhacda safaricom inay macluumaadkaada ku weydiiso dhegeysta marka iska ilaali tuuga inuu ku soo waco safaricom iskaga kaadhiga haddii nambarkan uu ku soo waca eber toddoba labo labo saddex saddex saddex saddex saddex saddex nambarkaasi waa safaricom laakiin nambar caadi oo iska kaa soo wacay laakiin isaga kaa dhigaya kuu sheegaya magac ben oo ku leh waa safaricom aan kaa soo wacay magaceygu waa sidaas sidaas hebel hebel ma tahay ayaa laga yaabaa inuu dhegeysto ku dheh kadib ha aad tiraahdo adiga marka safaricom oran aad u malayso kadibna uu ku yidhaahdo saasaa jirtaa lacagtaasaa jirtaa sms a laguu soo diray sms kaas ku dhufa marka laguu soo diro oo aad kusii dhufata dhegeysta wixii lacag ku jira dhan ayay dadkan jabsadaan qaabab casriyeysan ayayna lacagaha dadka oga dhacaan safaricom ayaa marka waxay ku leedahay iska ilaali dhegeystow haddii waxaase aad aragtana waxay ku leedahay dhegeyste nambarka saddex saddex saddex noogu soo dir sidoo kale haddii aad aragta leenkaada in la farageliyey oo leenkaaga lagaa jabsaday waxaad wici kartaa dhegeysta one hundred ama two hundred ayaad wici kartaa dhegeyste safaricom waxay ku leedahay dhegeystow qof la khiyaameeyey ha noqonin ayay ku leedahay mar walba taxadar lahaw adeega kale ee barnaamijka qaybta ka ah xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan kuwa fur k f c jamhuuyika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaad joogto ayay k f c kugu keenayan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabtay waddadaadoo saaran shaqo ku jirta ama aad qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalbo k f c jamooyka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga foqi karin k f c jamooyika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso lacag dhan kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaag ah iyo sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuuyika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo sidoo kale asxaabta xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c slii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo sidoo kale k f c harlingam k f c degaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo ha welwelin ha isdaalinin dhegeysta adigoo gurigaaga joogo ilmahaaga la joogo ayaad dalabkaaga dhiiban kartaa sideed ku dhiibanaysaa waxaad wacaysaa oo keliya nambarka ibir toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama haddii kale waxaad tegaysaa xarunta kugu dhow ee k f c dhegeysta ama laanta kugu dhow ee k f c ayaad dhegeysta tegaysaa si aad markaasi u hesho dhegeyste ma la socotaa in geeska afrika ay ka jirto abaartii ugu darnayd abid muddo afartan sano ah hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay iyagoo oo raadinayo biyo iyo cunto iyo sidoo kale hooy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga unhcr ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse unhcr waxay la daaladhacayaan baahida badan ee dadka unhcr ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointka loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegeyste ma la socotaa in dhibcaaga bonga pointka aad ku caawin karto qoysaska ay abaartu saamaysay unhcr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxay aad u saamaysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid a waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo barakacaan ama hayaamaanba goobihii ay joogeen iyaga oo baadigoobayo biyo baadiyo sidoo kale hoy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcaaga bonga pointska ee safaricom haddaba dhegeyste sideed ku caawin kartaa waxaad tegaysaa oo aad ku dhufanaysaa dhegeysta star one twenty six hash kadibna waxaad dooranaysaa lipana bonga point kadibna paybill ayaad dooranaysaa waxa marka waxaa kuu soo baxaysaa business number business number dhegeyste waxaad gelinaysaa si aad lacagtaada u dirto soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed account numberna waxaa ku axad gelinaysaa star f m kadibna cadadka ee dhibcaha bonga pointka aad rabto inaad bixiso ayaad dhegeysta gelinaysaa kadibna number sireedkaada sidaasaad ku diraysaa dhegeysta oo lacagta waxay u tegaysaa dhegeystow ee markaasi unhcr sidoo kale lacag ayaad diri kartaa iyadana lacagtaasi waxaad ku diraysaa impesa paybill kadibna baybillga waxaad gelinaysaa dhegeysta ee soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna waa star f m kadibna cadadka lacagta aad rabto ayaad gelinaysaa kadibna nambar sireedkaada lacagtaadana waxay u tagtay u n h r dhegeyste fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga pointka iyo wixii kale aad awoodo dadka ay abaartu saamaysay hay-adda u n h r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba dhegeysta adeegyada barnaamijka ayaan weli ku guda jirna aan soo qabto adeega kale ee barnaamijka qaybta ka ah shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa xilli walba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinta ka dambaysa soo saartaa waxyaaba aad u wanaagsan shirkadda safaricom macaamiisheeda xitaa garab ayay siisaa xilliyada aadka u adag dhegayste shirkaddu waxay ku leedahay adeega tunukiwa ka faa'iidayso oo dhaqan ha kuu noqdo inaad mar waliba markaad koobkaada qaxwada qax ka siinayso canjeeradii iyo macsaradiina dhab isku siinaysa soo qabso ayay ku leedahay safaricom dhegeyste oo telefoonka gacanta ku soo qabso keliya garaac xidig afar afar afar afar gees adigaaba u riyaaqi doone waxyaabaha halkaasi kuu yeela oo ay safaricom kuugu talagashay dhegeyste adiga maxaad sugaysaa dhegeyste dambeeye ma gaaro doqoni calaf ma leh garaac xidig afar afar afar afar gees ama booqo applicationka my safaricom app dhegeyste si aad markaasi uga qayb noqoto tunukiwa dhegeyste marka aad garaacdo xidig afar afar afar afar gees oo aad ka faa'iidaysato waxay shirkadda kugu talagashay oo tunukiwa ay halkaas ku yeele waxaa dhegeyste kuu soo baxaysaa oo aad dooranaysaa minute deals waxaadna helaysaa markaad minute deals doorato dhegeyste labaatan shilin ayaa waxaad ku helaysaa dhegeyste labaatan daqiiqa ilaa saqda dhexe konton shilin waxaad ku helaysaa konton daqiiqa ilaa saqda dhexe ogsoonow dhegeyste daqiiqadahan ilaa saqda dhexe ayay ku heenayin mar kasta oo waaga kuu barya garaac waxaa intaasi kuusii dheer dhegeyste in aad halkaasi ka helayso n g b oo aad keliya ku helayso labaatan shilin waxayna ku haynaysaa dhegeyste hal saacadood ogsoonow dhegeyste daqiiqadahan waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta sidoo kale maanka ku hay dhegeyste daqiiqadahan waxaa la xisaabiyaa isla marka aad iibsato ha hilmaamin oo la jaanqaad daqiiqadaha dhegeyste ma ogtahay dhegeystow in bulshada soomaalidu ay yihiin kuwa hadla inta badan waa haddana bulsho ay wax qoriddu ku yar tahay marka dhegeysta safaricom fursad ayay ku siinaysaa oo ay ku leedahay ka faa'iidayso maadaama wax qoriddu ay nagu yar tahay oo hadalkaan u badannahay hadalkii ayaa waxaana loo keenay tunukiba dhegeyste in laga faa'iidaysta ayaa la rabaa oo safaricom waxay ku leedahay adeegaasi tunukiba ka faa'iidayso tusaale yar haddii aan ku sii dhegeyste reerkii xoolaha la joogeen ee baadiyaha ayaad rabtaa inaad waraysato ceesaamihii siday noqdeen waxarihii siday noqdeen ridii say noqotay addoolaha hashii say noqotay geelii inay dareereen biyaha inay cabeen raboobkii da-ay ee saameynta uu ku yeeshay geedaha inay soo baxeen oo dhulkii cagaarka uu soo noqday in laga yaabo meel fog in oo kale ay aadeen xilliga abaarta inay soo guddoomeen in kale meeqaa kaa dhimatay maxaa dhexda ku soo dhammay muxuu bahal la tagay waxaasoo dhan si aad u waraysata dhegeyste keliya waxaa kaa xigtaa inaad iibsato tunukiwa tunukiwa markaad iibsato waxaasoo dhan dhegeyste waad helaysaa kadibna adigoo qoslaya ayaa laga yaabaa teleefonkaada inaa goyso farxadda darteed markii lu yidhaahda wax kaa maqan ma laha way kuu dharagsan yihiin tii hashii way dheel rabtaa waxyaaba nooca markii lu dhaa waxaa laga yaabaa lugaha inaad isdul saarato oo aad faraxdo safaricom ayaa dhegeysta waxay ku leedahay waqti badan hadal farimo gaaban dir ehelkaada asxaabtaada qaraabadaada xaaskaaga jeceylkaaga waxaasoo dhan dhegeysta farin gaaban la hadal oo dir ayay ku leedahay safaricom si farxadda aad ula qaybsatid soomaalidu waa bulsho afka waxa isugu gudbisa dhegeyste marka loo barbardhigo qoraalka oo waxay jecel yihiin inay meel isugu imaadaan ama telefoon ay ku wada hadlaan ama ay sheekaystaan oo wakhti badan la sheekaysto la qosla safaricom ayaa waxay ku leedahay waxaasi oo dhan anagoo og wakhti badan sheekaysta oo qosla dhegeysta fursad ayay ku siisay safaricom oo ay ku leedahay subaxii waaga markuu kuu baryo waxaa lagaa rabaa uun keliya inaad garaacdo xidig afar afar afar afar gees si aad u hesho waxyaabaha wan wanaagsan ay safaricom kugu talagashay dhegeysta adiga ee halkaas ku yeela maantaba garaac xidig afar afar afar afar gees si aad u hesho tunukiwa iyo sidoo kale oo safaricom adiga kugu talagashay dhegeysta maxaad sugaysaa dambeeye ma gaara doqoni calaf ma leh yaan laga faa'iidaysanin dhegeysta ee ka faa'iidaysa adeega tunukiwa intaas ayaan ku dhaafaynaa adeegyada barnaamijka waxaan siini fursadda dhegeystayaasha waxaan isweydiinaynaa dhegeysta sida aad u aragta in mucaaradku ay soo saareen toddoba xubnood oo uga mid noqon doono wadahadallada dhanka baarlamaanka iyo sidoo kale inay iska beeniyeen inay danaynayaan in dowladdu ay kala qaybsadaan ama la kala qaybiyo oo madaxdooda ay dowladdu qayb ka noqdaan way iska beeniyeen waxa ayna sheegeen hadalka ee ahaa in laga dhigo wadahadallada sidkii labada kun sideedii ayay ku sheegeen in micnaheedu uusan ahayn in dowladda qayb laga noqdo balse ay micnaheedu tahay in dad kale oo markaas khubro ah ay qayb ka noqdaan oo keliya aanan lagu ekaanin baarlamaanka sidaasi waxaa tiri mada karwa oo iyadu markaasi mucaaradka ka tirsan hadalkaasina beenisay waxa ayna carabka ku adkeysay mada karwa in mucaaradka marnabo ay markaasi qorsheynaynin ka mid noqoshaha dowladda oo keliya waxa ay doonayaan ay tahay isbedeladan iyo waxyaabahan ay soo jeedeen in wax laga qabto oo markaasi xalkana uu noqdo wax kaqabashadaasina haddii ay dhammaato mucaaradku waxay sheegeen in howlahoodu ay iska sii wadan doonaan laakiin haddii dowladdu oo ay hadda ku eedeynayaan in wadahadallada ay daacad ka ahayn sidoo kalena ay ku eedeynayaan siyaasiyiinta isbaysiga ee talada haaya in markaasi ay abuurayeen jawi sababi kara in wadahadallada uu fashilmo ay ugu baaqeen madaxweynaha inuu markaasi hagaajiyo jawi hor u sii wadi kara wadahadallada muujiyana ifafaala iyo sidoo kale yididiila halka ay siyaasiyiintiisu ee isbaysiis ka tirsan ay ku eedeynayaan inay carqaladeynayaan sidoo kalena ay abuurayaan jawi markaasi fashil eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad dhegeysta barnaamij kaga qayb qaadan kartaa guud ahaan dalka ayaa laga hadalhayaa xalka uu ku dambeyn doono wadahadallada u dhexeeya ee madaxweynaha iyo isbaysiga mucaaradka ama si kale haddii aan u dhigno dowladda iyo mucaaradka dhegeystaha ugu hor halow star f m soo dhowo walaal magacaaga waan ku maqlaa walaal
calageedi geedi halkeed joogtaa
raaxoole meel walba maxaa yaraadee haas ka dambe geediyo soo dhowow ra- barnaamijka haddii aad la socotay fikirkaaga waa la socda haa haye
mucaaradka mhm.
horta waxaa fiicnaa sidii berigii kibaki inay doontaan dad quman oo wakiil ah aha
oo shirka hogaamiye oo maarata la dhexaay isaga iyo dowladdan u d a mhm.
haddaan la helin oo iyaga ay soo fariistaan wax natiijo ka soo bixi maaha waan gartay ma jiro maxaan iyagaa waxaa la gaari waayeen dee kan hadda wax natiijo udhexaysa male gooraa fiicneed inay arrintan xaliyaan waan gartay
marka hadda iga waxaa fiicnay dad maaragtay mutacalimiin oo dhexdhexaadi in la helo sifo labada qeybbood wax looga soo celiyo maaragta waan gartay igan hadda midi midi ku taag bay ka dhigi rabaan haye
marka waxaan kula talin lahaa labada qeybood horta wadanka iyagaa iska leh haye
inay u tashadaan aqligooda iyo maaragta ayahooda maaragtay sifa hadda midda maada karwaa sidii waxay ka rabtaa kibaki beriga oo kale waan gartay
marka waxaan dhihi lahaa wadanka ha xasiliyaa mucaaradka soo gaabsado dowladana iyadana waxaa ogolaato iyagaa wax lagu tuunsan yahe waan gartay aad baad u mahadsan tahay Ah, marka hortaasaan ku dhila dhegeystaha kale walaal soo dhowow
السلام عليكم wacalaykum salaam walaal haye dhegeystaha kale qadka ku jira ee doona inuu qayb ka noqdo barnaamijka haddii aan fursadda siiyo hallow star f m dhegeyste soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacday iyo fikirkaaga hallow star f m walaal raadiyaa iska dambi soo dhowow walaal
waa dhowahay alxamdulilah Dhimbil miya walaal?
Waxaana kheer waa dhimbil islii soo dhowow dhimbil dhimbil alxamdulilah kheer waaye idaacadda maqalkeeda oo kale waaye meeshaas laakiin aan kuwaa berisan alxamdulilah nimaanka jirto dib ma jiro boqolka Mm.
boqol haye Een, haddii aan arrinta aan u guda galo oo maanta ismiiska saaran horta toddobada qodob oo ay soo jeediyeen in qolada mucaaradka waa okay in lawada hadlaa oo lawada fadhiistaa Een, horta waa waa sax Mhm.
Een, dowladana in ayna ay baarlamaankaas la tagaa oo la wada fadhiistahay oo waa waa wax danta ay kenyaanka o dhan ay ku jirto waa sababtoo ah een, wax kasta wadahadal lagu dhameeyaa wax kasta miiska tegayaan haddii hataa maandamaano lagu laaso haddii laqayli haddii la booqo wax kasta waxay kusoo noqonayaan adi miiska wadahadalka marka inaan ninkoo kenyaan isa wada xalino oon wada fadhiisano oon baarlamaanka tagno oo wixii bedel looba loo la rabo la bedelo oo wixii eh, markaas iyada mucaaradka uu imaansidii lagu wada qanacsan yahay isla wada qabta horta waa muhiim waan gartay Een, midda labaad waxaan dhin leeyahay ee, waxyaalaha oo dadka kenyaanka kor qaabigooda kicinaya ee, hadallada kor lisu marinaya in iska dhaafo labada dowladda iyo mucaaradkaba Een, sababtoo ah in wada hadalkii oon bilaabanin lagasii hordhacay waa waa- waa- wax fiican maha ma garat waan gartay Een, in la sugaa oo maaragtay wixii kasoo baxaya todoba ahde magacaabeen qoladii mucaara azimiyo Een, dowladana oo baarlamaanka kaga dhahday wixii hore oo kasoo baxa waa sugayna Een, nabadana aslan uga leh waa in rabsho maandhamaande iyo wadanka meel joodi meel kale la kala garan waayo aad bay horta u xun tahay Een, mida kale waxaan leeyahay dowladda een, waxaan dhihi lahaa madaxweynaha inuu la- u tago een, raila oo horta marka hore labadooda wada hadlaan kabacdi la dhahaa miiska wada hadalka la aado dhis xushmeeyo ah aada u wanaagsanaan leed oo Waan ninkan lasoo lasoo dhaweeya maadaama uu yahay nin shacbiyad badan ku leh wadanka Een, een, haddu oo maaragtay ma- een, wadankana aada sidii sheegay usoo halgamay magarata waan garta
midaas horta waxaan leeyahay waa mid aan soo dhaweyneyno waa mid aan leenahay bahalkiiba dadka kenyaanka ama kuwada faraxsana in wadada lagu soo noqdo maandhamaandho iyo rabsho la kiciyo waxaas anaga noo wanaagsan maaha dawladda waxaan leeyahay qoladan waa arkaysa in maalmihii ana soo dhaafay inaan la shaqaysanin in wadanka uu maaragtay dib u dhaco ku dhacay in qarshla in wadanka dawladda intaasoo lacag ay lumiyey oo maaragtay maalmahaas ka suuqiyada la xiray in oo lacagii cashuuraha soo gala wadanka la waayey in diblomaasiyiintii wixii dhan adiga wadanka dhan u qarimo waa la ogaa marka in waxaas oo dhan dib laga fikiro loo xasuusto loo noqdo maadaama wejigan camal ay waxba jirin in haddana dee haddana la dhahaa falmeyska lagu noqdo waxa lagu noqdo in la dhahaa waa laga wanaagsan yahay marka aniga waxaan soo jeedin lahaa madaxweynaha wadanka ha ha casuumo raila amolo odinga ha la fadhiisto ha dhahaniyo arrinta miiska ku wada dhaweyneynaa heshimadaas ha sameeyo hana la wada fadhiisto wanaagna ha lagu dhameeyo qodobkaas waa mid midda labaad in dhiisu tanaasulo oo in dad kale ay imaadaan oo wadanka ay xalkiisa galaan waxaa ka wanaagsan in in in maaragtay dadka kenyaanka dhexdooda ay dhamaystaan
waan garta marka marka waxaan leeyahay walaalayaalow dadkaas waxaan leeyahay midka wadahadalka haddii la dhegeysanayo midka wadahadalka lagu soo noqdo wax wadahadalka weyn waa la waayey wax walaalo ka ka badan waa la waayey marka midka wadahadalka lagu soo laabto midka taas iyada lagu soo dhameeyo mida kale waxaan leeyahay mas-uuliyiinta lidaska oo madaxda oo wadanka u sareysa oo iyo ku ku xigo madaxweynaha usonada madaxweynaha kumabu jiray waxaan leeyahay wararka hawada la marinayo hala joojiyo sababtoo ah wararkaas ogoo cadaafad cadiifad iyo waxyaabahay keenayaan mana wanaagsana wararkaas iyada hala joojiyo labadaa naas lanagu leh miiska wada hadalkaa la wada fadhiisto hasimiyo maadaama ay leedahay nusmukaati ma rabno wax ma rabno ma rabno ay leedahay hala joojiyo magarati waan garta
musab ismaaciil adigoo ku salaamaya dhammaan madaxda gobolka waqooyi bari maadaama bisha ramaan lagu joogo waxaan leeyahay insha allahu tacaala shaqadii iyo xilka aad qaadeen allaha maaragtay kuwii guta allahan ka dhigo intaasaan ku darsanayaa marka alxamdulilah jimco mubaarak jimco wanaagsan hanoo anoo aato marka dhammaantiin idaacadda dadka ku xiran dhammaantood waa salaamaya dhammaan muslimiinta meel ay joogaan dhammaantoodna waa salaamaya dadka kenyaanka ah ee maaragtay dadka oo dadka muslimiinta oo xanuunsanna waxaan leeyahay allaha caafiyo kuwa caafimaad qabtanna allah wasiyaado idaacadda staa f mna waxaan leeyahay allaha barakeeyo maadaama akhbaarta iyo wararkao dhan ay inoo soo gudbinayso dadka dhammaantoodna waxaan leeyahay so jimco mubaarak mida kale aan leeyahay waxaa waaye dadka walaalaha ee maaragtay diriska ee wadankeena diriska oo soomaaliya ogo dhibkiis ku geysanayen waxaan leeyahay boggooda burcada laha isoo mariyo dhibka arrintan bil ramadaan lagu joogaa waxaa dhibka ka socda xoogaho hala joojiyo wanaaga hala fiiriyo geedaa la fadhiisan jiro laga wada hadla jiray nafkooda laga wada hadli jiray waxaan leeyahay miiska wada hadalka lagu wada dhameeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dembil nairobi xaafadda isli ayuu ahaa dhegeystaha kale halo star f m soodh soo dhowo walaal magacaaga haye
la dhahaa haye
marka arrintan barnaamijka aad ka hadlaysa wax daal ay leedahay male
haye
marka dadkaan raila la dhaanfarkataaba mudaara dadka sameeyaa
waan garta
marka waxaa la yidhaha habeel saadkiisa intaad qabsan lahayd adoodkiisa la qaato aada baad u mahadsan tahay soo dhowo walaal
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
adigoo raalli meel amid ah calhayn baan jooga waxaan rabay inaad ii inaad ii sheegto wixii maarkii socdo walaal waxaan ka hadlaynaa eh, mucaaradka eh, ama isbaysiga azmiyo oo soo saaray arrimaas arrimaas aad u ribe arrimaas aad u ribe haa toddoba xubnood oo uga mid noqon doona eh, dhanka baarlamaanka wadahadalka ay soo saareen waxayna sheegeen inaysan ay dooneynin inay dowladda qayb ka noqdaan oo keliya tabashooyinka un la xaliya
macnaha arrintaan aan aan rabin aan ka hadlo waxaa kamid ah mhm
ninkan raila mhm
arrimihiisa umaarad inaan ka hadlo macnaha arrimahan raila uu maarka wado waxa dadweynaha horta bar baa dan u eh mhm
barna asaga dan u tahay haye oo siday dan ugu tahay
wixii asaga yani haddii awoodka aad wax wax qayb haddii asaga laga geliyo dantiisa waaye dadweynaha dan uguma jirayso haye laakiin hadda iyaga waxay iska fogeynayaan eh, warar kale isla dhex maraya in ay rabaan inay dowladda qayb ka noqdaan waxayna sheegeen marnaba inaysan diyaar u ahayn waxa la yidhaahda heshiis gacan qabsi waxa ay doonayaan ay yihiin in la wada hadlo waxyaabahan ee la rabo in la xaliyo un la xaliyo oo keliya cabes marka horta macnaha horta anigeeda tobanadii daabuuqaan ka saarlaya aha
waxaan aad iyo aad rayla ugula kalin lahaa asaga ahaantiisa mhm
hadday horta madaxnimo noqoto wuu haystaa mhm
oo intuu macaarif iyo madax weyn leeyahay mhm mar hadduu dawladda qayb ka noqdo wax madax u lahaani ma laha mhm dhaqaale hadday noqotaan ana waxaan ku talin lahaa qof kastoo kenyaan oo kuura qabo mhm
yacni account inta asoo loo furo shan shilin inuu bisha qof kasta uu accountaas ku diro haye
boqol milyan ka badan buu heli lahaa asaga oo danihii soo dalba uu ku wada lahaa dawladdiisa haye
marka waxyaalahan kale u wada kulli intuu joojiyo mhm
asaga hadduu dawladda qayb ka noqdo hataa la yidhaaho qayb noqo waa ma diidayo wuu yeeri doonaa laakiin wax anagu wax badan noogu jirta ma laha laakiin way diideen inay dowladda qayb ka noqdaan sida iyagu sheegayaan kuwana kuwana ka hor imaadsan ee kolena ma diidayan kuwana ka hor imaadsan oo maarata kashaag waayo niman meeshan iska carsan laakiin iyagu haddee m- m- eh, waa in iyaga laga hela soomahan inay diyaar u yihiin oo Ah, wada laakiin dadka gacan badanaa- qabsi diyaar uma nihin ay ay dhaheen wada hadal oo keliya in wax la bedelo
halka shayga anag maslaxada mada waxaa horta in alaabta la rido maarata maanaa dhaqaalii dadweyne dhibaatada haysato maarata laga culays laga fududeeyo aha
ilaa saafa hala furo haddii la yidhahdo saafa asaa dawladda ku jira rayla ma- ninka kale asaa la curyaaminaya waagii hore mhm
marka maadaama asagii dawlad ahaaba u yiri waxbaa la dhaca markasta asaga dhaca waa iska caadiye mhm oo madadayna asaga waa lii dhaca ilaa intuu ka dhinto qoodha waa lii dhacda aan buu ku hayni ilaa hadduu dhaqaale u jeedo annaga qof kastoo kenyaan oo kuura rido shan shilin ma bixiyo aad baad u mahadsan tahay adigaa mudan dhegeystaha kale hello star f m star f m hello salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
waa cusmaan iska jooga soo dhowow cusmaan
qandhawa walaal horta in la wada hadlo oo miiska laiskugu yimaado oo maslaxada waddanka laga shaqeeyo wax fiican wey haye
nin walba nabad bay dan ugu jirtaa mhm
nin walba siduu rabo ilaahay buu ka helayaa bini aadamku siduu rabo ilaahay unbaa laga helaa waan garta
laakiin dee hadda markaadan fiiriso nimanku hadday mar soo celceliyeen mudaharaad baan qalqaalinaynaa iyo kan ay tahay rabashii hadday yidhahdeen waa wada hadla ogolla mhm in lawada hadlo way fiican tahay laakiin sida ii muuqato mhm
anigu qolada mucaaradka taargetkooda hal meel unba ku aadan yihi mhm
dawladdana laba wada ka ogolaatay mhm waynaba yeelaysaa sida aan isleeyahay mhm micishada hoos loo dhigo dawladda bay ku wadiinay samaysa moogtaha mhm waxay sheegeen maciishada in hoos loo dhigo uma baahna in laga wada hadlo oo waa wax dowladda gacanteeda ku jirta haddii ha ku jirta dawladda tahdool bay ku talagashanayd moogtaha aha midda kale qolyahan laleeyahay a b c da waa suurtagal inay wax ka bedelaan mhm labadaa midna uma cadda qolada mucaaradka aniga saas leeyahay ra'yigeyga haye
wax laga soo tegay oo hadda lagu noqdaba aan ahayn mhm
xilligan kadib doorasho loo kala tegay oo warqadihii suuqa hala furfuro mhm taa dawladda danka kaban galayso mhm qofka soo caqli lana dee dan uguma jirto mhm
mucaaradkana taargetkooda halkaas oo anigu ku aadiyaan isleeyahay waan gartay
labadan kale waxaa laga bedeli karaa Mhm.
Muca- ee, maciishada dawladda awal badaa ku tala jirta inay wax ka dhigto moogtahay mhm
qoladan kale oo a b c daana waa suurtagal in wax laga bedelo oo wax dee mhm ma dhiban mhm laakiin xilligan kadib ma- ee, mucaaradka taargetkooda waa in xilligan kadib santuuqdii iyo warqadihii dib loo tiriyo wax la furfuro wax maya la- tirin tirin ma aha macnaha kaydka in la furo oo meesha xogta ay ku jirta la furo si loo ogaado qofka guulaysto waa sida ay dalbanayaan haddee maxaa saxla furi taas dawladdu waa dawlad dhisan hadday ayagu dawladda ogolyihin xilligan khilaafaad dambe iyo buuq iyo dib ugu celi taas ma waxay noqonaysaa dawladda lagu kala tegaya maxkamad baa la geeyey doorashadii waa la galay dee taas marka intay wadaan dawladdiiba ma aqoonsaa waan gartay waddankana khalqal dhibaata kama baxay bo waan gartay anigu halkaasay targetka horta isleeyahay waxaan kale waa madax geed turgasho wey Aad marka baad- waxaa dhihi lahaa aha dawladda ha ka fiirsato nimankaas dhib badan bay wadaan faylaana hadda marka berri waxaad maqli doontaa wuxuu soo saaray bayaan kale halkaas hayna u socdaan meel kale uma socdaan dalka inay khalqal geleen unbay rabaan marka Ad- anigu waxaa dhihi lahaa inta caqliga leh ee ha shaqayso aad baad u mahadsantay walaal geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darneyd abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkii labada kun labaiyo labaatankii hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda isaga cararay iyaga oo raadinaya biyo cunto iyo sidoo kale hoy abaartu waxay aad u saameysay geeska afrika gaar ahaana gudaha dalkani kenya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya oo ay sii daran tahay hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga unhcr oo ku sugan goob waliba oo kala duwan si ay dadka abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse unhcr waxay la daaladhacaysaa baahida badan ee dadka u n h r ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointska loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta dhegaysta ma la socotaa in dhibcahaaga bonga pointska aad ku caawin karto qoysaska ay abaartu saamaysay u n h r ayaa waxa ay dooneysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta abaarta daran ayaa waxay aad u saameysay nolosha carruurta dadka qaar waxa ay abaartu ka baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la mid a waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan iyaga oo baadigoobayo biyo baad iyo sidoo kale hoy dhegeyste waad caawin kartaa qoysaskay abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga pointska ee safaricom haddaba dhegeyste waxaad markaasi kaga qayb qaadani kartaa haddii aad rabto in dhibcahaga bonga pointka aad ugu deeqdo dadka abaaruhu ay saamaysay oo aad siiso u n t r waxaad garaacaysaa xidig hal labo lix afar gees ama star one two six hash ama one twenty six hash hadba sidaan u dhahdo kadib waxaad dooranaysaa lipana bonga point kadib waxaad dooranaysaa paybill kadibna waxaad tegaysaa dhegeysta business number oo aad markaasi gelinayso soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account numberna waxaad gelinaysaa dhegeysta star f m kadib dhibcaha bonga pointska ee cadadka aad rabto inaad dirta ayaad gelinaysaa kadibna number sireedkaada sidaas ayay u n h r ku helaysaa dhibcahaga bonga point ama haddii kale embesa ayaad degeysta diri kartaa oo macnaha lacag ayaad diri kartaa waxaad tegaysaa paybill waxaad gelinaysaa business number oo ah soddon iyo labo sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed accountna waa star f m kadibna dhegeysta cadadka lacagta kadibna nambar sireedkaada haddaba aan kula hadlayo ayaad dhegeysta ka qayb qaadan kartaa oo sidaasi ugu diri kartaa hay-adda u n h r waxay ka howlgashaa boqol soddon iyo toddoba dal iyada oo markaasi la daala dhacayso baahida badan ee dadka waxayna ku leedahay ka qayb qaado xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan haddaba fadlan ku deeq dhibcaaga bonga pointska iyo wixii kale aad awoodo dadka abaartu ee ay saamaysay hay-adda u n h r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa xilli walba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinta ka dambaysa u soo saartaa waxyaaba aad u wanaagsan shirkadda safaricom ayaa macaamiisheeda xitaa garab siisaa xilliyada adag dhegeysta shirkaddu waxay ku leedahay adeega tunukiba ka faa'iidayso oo dhaqan ha kuu noqoto inaad mar waliba marka aad koobkaaga qaxwada qax ka siinayso canjeerada iyo macsaradiina dhab isku siinayso soo qabso teleefoonkaaga oo garaac xidig afar afar afar afar gees adigaaba u riyaaqi doonee waxyaabaha halkaasi kuu yeelo ay safaricom kugu talgashay adiga dhegeyste maxaad sugaysaa dambeeye ma gaaro doqoni calaf ma leh garaac xidig afar afar afar afar gees ama booqo applicationka my safaricom app dhegeyste iminka soo qabso teleefoonkaaga oo garaac dhegeyste star for for for hash amaba ka faa'iidaysa dhegeyste waxay shirkadda kugu talagashay ee tunukiwa oo halkaasi ku yeelo markaad dhegeysta garaacda star for for for hash waxaad dhegeysta markiiba ku dhufanaysaa minute deals waxaadna helaysaa labaatan daqiiqo aad ku helayso labaatan shilin ilaa saqda dhexe oo caawa konton daqiiqa oo aad ku helayso konton shilin ilaa saqda dhexe waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeysta oo ku cajabgelinaya one g b ayaa waxaad ku helaysaa labaatan shilin oo keliya waana hal saacadood daqiiqadahaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta ogsoonow dhegeysta oo maanka ku hay daqiiqadahan waxaa la xisaabiyaa isla marka aada iibsato ha hilmaamin oo la janqaad daqiiqadaha dhegeysta ma ogtahay in bulshada soomaalidu ay yihiin kuwa hadla inta badan waana bulsho ay waxqoridda ku yar tahay marka dhegeysta shirkadda safaricom ayaa fursad ku siinaysa oo ku leedahay ka faa'iidayso tusaale haddii aan ku siiye reerkii xoolaha la joogeen ee baadiyaha ayaa doonaysaa inaad la sheekaysato aayarku iibso tunikiba dhegeysta si aad u sheekaysanaysaan kala dharga safaricom waxay ku leedahay wakhti badan hadal oo farin gaaban oo badan u dir asxaabtaada iyo heladaada iyo qoyskaaga si aad farxadda ula qeybsatid soomaalidu waa bulsho afka wax isugu gudbiso marka loo barbardhigo qoraalka oo waxaannu jecel lahay inaan meel isugu nimaanno ama telefoon ku wada hadalno ama wakhti badan aan hadalno ama aan la sheekaysto ama la qoslo safaricom ayaa dhegeysta fursaddaasi ku siisay oo waxay ku leedahay sawixii markuu waaga kuu bariyo garaac xidig afar afar afar afar gees si aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaasi kuugu hayso dhegeystae adiga maantaba garaac xidig afar afar afar afar gees dhegeyste si aad markaasi u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaasi ay adiga kugu talgashay dhegeyste من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود لا لا لا لا لا لا لا weli adeegyada barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina ee adeega waxaan fursadda siina dhegeystayaasha ee qaar ee si markaasi ay qeyb uga noqdaan oo ay u noqdeen guuleystaha ee adeega ee markaasi k f c jumooyinka waa digaagta k f c oo aad haddii aad guuleysata dhegeysta ku afuri doonto marka aad digaagtaasi hesho keliya waxaad noo soo diraysaa dhegeyste qeybta markaasi messengerka ee facebook idaacadda ayaa waxaad ku soo diraysaa dhegeyste ee dabcan magacaaga taleefon nambarkaaga iyo inaad ku guuleysatay adeega k f c jumooyinka ama digaagta k f c ee dhegeysta soo raacinaysaa marka aad noo soo dirayso oo messengerka qaab markaasi farin ahaan aad noogu soo dirayso kolley dadka isticmaala facebooka way garan karaan sida markaasi messengerka wax dad laisugu diro oo loogu sheekaysto sidaas ayaa dhegeysta halkaas inoogu soo qoraysaa waa qaybta messengerka ee facebooka idaacadda kadibna nambarkaaga dhegeyste inaga ayaa heli doonaa waxaana lagu yeeri doonaa si aad markaasi u qaadato haddaba dhegeyste waxaan rabnaa inaad ka jawaabto su-aalo ku saabsan k f c jamooyika si markaasi aad guuleysto u noqoto dhegeystaha ugu horeeya ayaan fursadda siini hallow star f m ma hayo dhegeystahaasi dhegeystaha kale star f m hellow soo dhowow dhegeyste magacaaga halkaad naga soo wacday hallow star f m halo walaal soo dhowow magacaaga soo dhawe walaal magaciisa cabdulahi cabdulaahi intee joogtaa waan ka xumahay cabdulaahi mahaayo adeega barnaamijka haddii aan soo qabto dadka dadka khiyaameeya ayaa waxay la yimaadaan habab cusub oo ay dadka kenyaanka ah maalin walba ku dhibaateeyaan moobeelada kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa keydkooda ku wataa teleefoonada qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeenta moobilka halka tuugadu ay doonaan inay lacagtan xadaan dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigaan bangi safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dowladda macallimiinta maamulayaasha iyo wixii la mid a safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysaa inay ka caawiso dhibaatooyinkan la xidhiira dadka shacabka khiyaameeya haddaba nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyey warbixinada dadkaasi ayaa markaasi la habeeyey oo la cusboonaysiiyey dhegeysta iska ilaali dadkan dhegeysta ee tuugada ah oo xaqiiji mar walba cidda kula hadlayso hubso wax waliba oo aad samaynayso lana xiriira lacag iyo wixii la mid ah wax walba oo lacag cidda kaala hadasha dhegeysta waa tug iska ilaali haddaba dadkan haddii ay markaasi khad si been abuur ah ugu diiwaangeliyaan macluumaadkaaga ama leyn ay si been abuur ah ay macluumaadkaaga u diiwaangeliyaan waxay dadkaasi samayn karaan inay markaasi dhegeysta ay qaadaan adeegyada safaricom ay bixiso sida fuliza mshwari iyo wixii la mid ah ama adeegyada kale ee markaasi qaabka online-ka ah haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaad ka horrayso iyaga oo macluumaadkaasi dhanaad gacanta ku haysato ogsoonow dhegeysta safaricom kuma weydiinayso macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed oo keliya waxay kala soo xiriirtaa macaamiisha nambarka rasmiga ah eber toddobo labo labo eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale oo iska dhigaya ama sheegaya inuu safaricom kaa soo baxay oo nambarka hadda aan kuu sheega aanan ahayn waa tuug oo been abuura iska ilaali sidoo kale haddii aad rabto inaad ka warbixiso wixii faragelin ah ee khadka siimkaaga ama xatooyada macluumaadkaaga shakhsiyadeed waxaad wici kartaa one hundred ama two hundred ama farin qoraal ah ayaad ku diraysaa saddex saddex saddex si aad gargaar u hesho ha noqonin qof la khiyaameeyey oo taxadar lahaa waya dhegeysta safaricom ku leedahay dhegeystaha kale hallow star f m walaal soo dhowo magacaaga hallow
السلام عليكم wacalaykum salaam walaal halkeed naga soo wacdo magacaaga hagaag xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afur k f c jumooyika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaad joogta ay k f c kugu keenaan k f c mar haddii aad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi waa markaad dhammaysatay ogow digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka uu kugu qabtay waddadaadoo saaran shaqo ku jirto amboogada gadayso qoyskaada aad doonaysa inaad ka farxiso dalbo k f c jumooyika si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ayay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnabo laga fuqi karin dhegeyste k f c jumooyika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qeybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya amaba sagaal qeybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumooyika dhegeyste inta lagu guda jira ramadaan adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c islii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road k f c halingam digaagta k f c markaasi k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo adigoo wacaaya eber toddobo labo labo shan boqol soddon iyo labo shan boqol soddon iyo labo ama tag laanta k f c ee kugu dhow dhegeysta guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeri barnaamijka hoggaan kasta anigoo anwar maxamed ee idiin soo saaray ramadaan mubaarak ean hawada idinka leeyahay waxaan u mahad celin dhegeystayaasha ka qayb qaata barnaamijka kuwa qadka ka heliyey kuwa iska dhegeysanaya barnaamijka mambilow ilaa dhammaad way ku mahadsan yihiin dhegeystayaal u diyaargaroowo ee fatwada intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisixiga waxaan idinkaga tegaya sidaasi nabadgelya fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu